sida ay sheegayaan aqoon-yahanada caafimaadku dawooyinku waxay sababaan caafimaad iyo xanuun labadaba waxaanay ku xidhan tahay hadba sida loo isticmaalo iyo tayadooda somalilan waxay ka mid tahay deegaanada lagu kala aragti duwan yahay tayada dawooyinka la keeno ee lagu iibiyo goobaha caafimaadka iyo dukaamada gadista dawooyinka ee farmasiyada loo yaqaano walow aanay joogto ahayn haddana somalilan waxaa ka dhaca dhacdooyin xaqiijinaya in dawo si qaldan qof loo siiyey ama aan tayo lahayn oo qof kala cunay ay keenaan dhibaatooyin caafimaad oo qaarkood ay dhimasho gaadhsiisan yihiin suuqyada magaalada hargeysa waxaa ka dhaca in farmasi keli ahi uu iibiyo dawo isku magac ah balse kale qiimo duwan iyadoo qiimaha lagu salaynayo dalka laga soo sameeyey dawada iyo tayada ay leeyihiin cabdinaasir ismaaciil nuur waxa uu ka mid yahay dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa waxa uu ka hadlaya dhibaato uu sheegay inay bulshada ku hayso dawooyinkan iyo hab isticmaalkoodu haddaan tusaale soo qaato saabaynta dawada ku keentay dadkiina anigu waxaan la kulmay nin ka mid a saaxiibada oo farmasiyo badan iyo dhakhaatiir badan u tegay dawoowna ay u qorayiin balse ugu dambayntii waxaanu ku samaynay wax ladhaha kaljarka barcamin in la eego dawada waxu taraysa iyo taan waxu tarayn la qabsaday dabeedna waxaa la ogaaday in aanu dhawo keliya oo wax ka taraysaana jirin sababtuna waxa weeye farmasiyada faraha badan oo kolba mid ka qaadanya habeenba markuu xanuunsado waayo qolyahan soo dejiyaa maadaama ay meesha ka baxday kawaalid kontaroolkii jaynoo kale u tegaya bakistaan hindiya isagu markaa wuxuu u keenaya in tabtan dee bariiska loo keeno dawada aan tayadii loogu talagalay lahayn waxay qofka ku keentaa dhibaato caafimaad oo kala duwan sida uu sharaxayo dhogtar mustafe xasan daahir oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada hargeysa dawooyinka dalka la keenaa intooda badani tay ahaan haddii la eegayo maaha intooda badani ma fiicno oo tayadii male waayo ma jiraan wax baadho oo eega dawooyinkan tayada ay leeyihiin taasina waxay keenaysaa in aan dawadii aanay daweyntii sideedii u yeelan waayo marka wax la daweynayo cudur la daweynayo waxaa lagu daweynayaa waxaa la eegayaa tayada dawada iyo xaddiga ay leedahay marka waxaa laga yaabaa inay wax ka dhiman yihiin maadaama aanay dawadu hayn magacii lagu soo dulqoro tusaaleahaan iminka layidhaahdo dawadan yurubbaa lagu sameeyey iyada oo eshiya oo kale lagu soo sameeyey magaca laga soo bedelay marka dhakhaatiirta in ay u qaataan inay dawadani tahay dawadii dee cudurkaa daweyn lahayd dhinaca kale ganacsatada soo dejiya dawooyinka ayaa sheegay inay hubiyaan tayada dawada ay dalka keenaan islamarkaana dawo tayala la keeno cabdulaahi axmed cali waxa uu ka mid yahay ganacsatada jumladda ku iibiya dawooyinka la soo dejiyo ugu horreynna waxa uu sharaxayaa meelaha laga keeno dawooyinka dalka yimaada iyo sababta ay dawo keliyahay qiimayaal kala duwan u leedahay dawadu meelo badan baa laga keenaa masar baa laga keenaa hindiya laga keenaa jina laga keenaa yurub baa laga keenaa eeraan baa laga keenaa faransiiska laga keenaa dawolabaaba dee qiimo gaaray leedahay hase ahaatee iyadoo loo eegayo mar walba qualitiga dawada mar walba loo eegayo nacamtadii tayada loo eegayo haddana dee qiimaheeda ay wadataa inkastoo ay jirto maanta lama odhan karo dee hargeysa dawo bilaa tayaaba soo gasha ururkaasi wuxuu ka shaqeeyaa sidii dawada aan magaranaysaa dawada qualitiga inaan wadanka la soo gelin cabdilaahi axmed waxa uu sheegay in qiimaha dawada lagu saleeyo masaafada halka laga keenayo balse aanay tayada ahayn hase ahaatee mar aan weydiiyey aaminaad ay bulshada qaarkeed qabaan oo ah in dawada lagu dulqoro taariikh dhow si ay u iibsanto ayaa waxa uu ku jawaabay taasi waa waxa makama jiraan wey laga yaabaa in meelo kale ka dhacdo laakiinse somalilan waxaan ka dhicin waayo ururkan digo laydhaha mar walba wuxuu ku dadaalaa sidii dawadagala wadanka loo teen lahaa waxaana xidhiir la leeyihin quality controlka iyo wasaaradda caafimaadka shaqayn fiican baa ka dhexay waxaa jira hay-ada kala duwan oo dowladdu u xil saartay arrimo kala duwan oo caafimaadku ka mid yahay haddaba isweydiintu waxay tahay sidee ayay dawada dalka la keenaya u hubisaa dowladdu cali maxamed cabdalla oo loo yaqaano cali biikalo waa guddoomiyaha hay-adda dhowrista tayada ee somalilan waxaanu ka jawaabayaa weydiintaasi anagu intii itaalkayga runtii waanu hubinaa waxa weeye hay-addan quality controlka ama hay-adda ilaalinta tayada somalilan muddo kooban bay jirtay asaaskeeda wuu dhowaa weli maxaanaan helin muxuu ahaa laboratory ama shaybaard qaran oo howlaha si dhab ah loogu hubiyo laakiin dawooyinka waxaa jira system aanu ku eegno aanu dawooyinka soo degaya ilaa laba iyo labaatan shirkadoodba inta annaga imika noo diiwaangashan wadanka dawo keenta oo dibadda wadanka dawo uga keenta sistamka aanu ku eegno ee aan colors ku siino waxaa ka mid ah waxaan weydiinaa waraaqaha meesha ay ka soo iibsadeen dalka ay kasoo iibsadeen chamber of commercekiisa waraaqdiisii certificate of origin wax la yidhaaho certificate of analyse kamaniga ay kasoo iibsadeen iyo iyo iyo macluumaadkiisa marka halkan group runtii aan u tababarnay inay eegaan oo hubiyaan bal horta shirkadan waxaan laga soo iibsaday iyo waraaqahan la sitaa inay yihiin waraaqo shirkad la garanayo oo adduunka internationally ka diiwaan gashan oo dawooyinkeeda lagu kalsoonaan karo inay yihiin ma odhan karo boqolkiiba boqol ayay dawooyinka waddanka soo soo degaa aanu hubnaatayadoodu inay fiican tahay ma odhan karo maadaama aanaan baadhis rasmiya aanaan ku samayn gebagabadii maxay tahay fariinta bahda caafimaadka ee arrimahan la xidhiidha waa kan mar kale dhegta mustafe waxaa aada u muhiima in la kaantarooro dawooyinkan layska guranayo waayo dawada dhibaatadeeda iyadana sii badanaya da dadku sidana iminka u qaadana inu qaataan dhibaato badan oo kalea iman karta sidoo kale guddoomiyaha hay-adda dhowrista tayada somalilan ayaa isna fariin u diray guud ahaanba ganacsatada runtii waxaan aad iyo aad iyo aad u soo jeedinaya ugu baraarujinaya uga codsanaya qof kasta oo ama wax keenaya ama dhakhtar ah ama mxuu ahaa shaqaale dowladeeda ama mas-uul dowladeeda inuu xil mxuu ahaa mas-uuliyadeed inuu ka qaato inuu ilaahay kaga cabsado inuu mas-uuliyaddiisa aanu musuq maasuq iyo mxuuahaa xilgudasho la'aan aanu aanu ku beerdarayn oo lagala xisaabtamaya dowladda kula xisaabtamaya ilaahayba subxana watacala kula xisaabtamaya oo aan lidina ka fakan karin barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa